sameeye laakiin qaybaad muhima ayaan arki sujuud waxaa la yidhaahan waa cibaarada ama lafdiga maqalka lafdiga la maqlo ama cibaaradaas la maqlo macnihii uu lahaa aan laga garanahayn ama aanu de macnaheedu ku caddayn dhammaanteed oo halkaa ee u baahan wax kaloo sii dhammeeya ama fasira wadalika haddaba kaasna waa kaa adigu mujmalkii calaa wujuuhin qaybo iyo anwaac buu noqonaya minhaa waxaa kaba mida awjuhda ijmaalka an yakuuna lafdu lafdigu inuu yahay lam yuudac mid aan loo dejin lidalaalati tilmaan ama tusin uu ina tuso calaa shayin shay bicaynihi cayn ahaantii oo lafdigan marka uu yahay lafdi shay mucayanaba aan loo isticmaalin ama aan loo dejin ee isagu wax yar iyo wax badanba ixtimaali kara wax mucayan oo gaaroo lafdigan loo isticmaalo aanu jirin taasoo kale iyada ijmaal waa kaba yimaadaa oo ka qowlihi tacaala waaatuu xaqahu yowma xasaadih ilaahay qowlkiisa uu yidhi isagoo waxyaalihii inoo baxayay dhulka inooga soo baxayay iyo umuurahaasba dee ay aayaddu ku tacalluqsan tahay waaatuu xaqahu markaa bal waxaa aad beerateen ee ilaahay dhulka idinka soo saaray xaqiisii bixiya yowma xasaadihi goosashadiisa maalinteeda oo maalintaa aad goosataan ee wuxuu idiin soo go'o xaq baa jira zaracaas ama waxaa baxay uu leeyahoo kuba sugan ee bixiya ayaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala marka aayadda si guud xaq meesha uu jirinuu jiro ama bal amarkuna wujuub buu keenayaa waajiba oo zaracan ku imanaya ama waxaan la beertay ee soo go-ay kaba imanaya inuu jiro lafdigii aayadda waan dee waa macnaha cadoo waa inoogu imanaya laakiin xaqaasi muxuu yahay intee buu leegyahay waxa uu ka baxayaa iyaduna intee qadarkiisu yahay umuurahaas oo dhan lafdigan kama fahmayno umuurahaas oo dhan oo ama xaqa jinsigiisa marka la eego iyo qadarkiisa marka la eego waxa ay noqonaysaa waxaan u baahanay wax inoo caddeeyo inoo fasira markaa lafdigu in xaq jiro oo ka imanayo waxan iyada dee taasi waa loo xujaysanayaa laakiin intaa wax dhaafsan oo xaqaasi muxuu yahay intee buu leegyahay oo qadarkiisu muxuu yahay dee lafdigan inooguma sugna wuxuu u baahan yahay wax kale oo caddeeya oo inoo fasira taas buu uga baahan yahay oo bal maala markaas lafdigani intaa marka uu yaheen bayaan aanu jirin ama wax fasiraya aanu jirin mujmal buu noqonaya xaqiibaa mujmal noqonaya in yar iyo in badanba waa ku dhici karaa waayo lafdigan wax mucayana xaqan looma dejin waxa weeyaan aayadda lafdigeediina kuma sugno wax wixii looga jeeday inoo caddaynaya bal taasba weeyaan wa qowlihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii baaba kaba mid ah uu yidhi umirtu waxa lay faray an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah inaan dadka la dagaalamo ilaa ay odhanayaan laa ilaaha ila allahu dee la socoto shahaadada qaybteedii labaad faidaa qaaluuhaa kelimadaas waa kelimadii islaamkee hadday ku qowlaan casamuu way ilaaliyeen minii aniga xaggayga waxay ka ilaaliyeen dimaa'ahum dhibyadoodii oo dhigoodii in la daadiyaa ma bannaanaanayso kol hadday kelimadii islaamnimo la yimaadeen wa amwaalahum xoolahoodiina way ilaaliyeen oo dee xoolahoodiina iyadana in la qaato ama taa la qaniimaysaa taasi ma bannaanaanayso ilaa bixaqihaa kelimadaas islaamka xaqeedii mooye tanna waa lafdigan xaq isaguna siaan soo sheegnay dee shay mucayan oo gaar ah oo loo dejiyey oo marka la sheego la odhanayo waxaas baa muraadku yahay ma jirto xadiidkiina waxaa inoogu sugan oo istifnahani keenay inuu jiro xaq haddii la helo xaqaas oo xaqaasi meesha uu yimaado cismadii dimaada ama dhigyada cismadoodii iyo cismadii amwaashuba aanay sugnaanahayn oo dhigina aanu macsuum noqonayn maalkiina kaa macsuumka aanu noqonahayn ee ruuxii loo badbaadiyo ayaa meeshii taal laakiin xaqani muxuu yahay jinsigiisu muxuu yahay qadarkiisu muxuu yahay xaqaa keenaya inaan cismadii sugnaanin amwaashiyo dimaadu ee lafdiga xadiidka inooguma sugnaa haddii aan isnahano xaqaa garashadiisiina waxaynu u baahannahay wax kale oo inoo caddeeya markaa taasi waa qaybahan ijmaalku kaba yimaado ama awjuhdaas mid kaba mid ah aayadda hore kolley bayaankeeda dee axaadiistii iyo kuba timi horta dee xaqani waa zako oo waaqiimu salaata wa aatu zakaata waa xaqu waa kaas laakiin qadarka oo kale dee xadiidkii saxiixayne fii ma saqati الsamaa waalcushur oo kale iyo xadiidkii kale bal maala isna laysa fii ma duuna khamsati awsuqin sadaqa oo kale axaadiidta caynkaasee nisaabkana caddaysay qadarka la bixinayana caddaysay taas baa bayaan u noqonaysa xaqaa la bixinayo ee bal maalan markaa la goosto oo bal maalan waxaynu u baahanay dee waxyaalaha kale inoo bayaaminayo adilada ah ayaynu ugu baahanay si aan u fahmo oo ijmaalkii u suuriya ama dee imaka xaqan kalena kolley waa wixii xuquuq ahaayee iyadu dhiigyada haddii dee laguba dhaco ama dee islaamku keenayey haddii ruuxu uu kuba dhaco dhiiggiisu aanu cismo u lahayn ama maalkiisu aanu cismo u lahayn oo dhan ee bal kala dunaaba iyaduna inoo soo gelaya ee lafdigan buu uga jeedaa uun haddaan tafsiir loo helin waa lafdigaa mujmalka ahoo qadar ahaan iyo jinsi ahaan uma xujaysan karno fa ina alxaqa lafdigan xaq majhuuru ljinsi waalqadri jinsigiisa iyo qadarkiisa oo mid laga jaahil yahay weeye fayaftaqiru wuxuu u baahanayaa ila albayaani caddayn iyo tafsiir buu u baahanayaa taasi waa wejin faslun wa mina awjuhda ijmaalka waxaa kaba mid ah an yakuuna lafdu lafdigu inuu yahay fi lwadci xagga hore wadciga luqada carbeed markaan eegno mushtarakan bayna shay-ayni mid ka dhaxeeyo oo dee ay wadaagsanayaan laba shay dhexdood adugu markaa adigu ka dhaxeeyo laba shay iyo wax ka badanba ay wadaagsanayaan oo waa kolley lafdi aynu horaantan uba soo aragnay meelee waxa weeyaan lafdigan walow dee wadcigu uu kala duwan yahay oo shayna wadci gaara loogu dejiyey shayga labaadna wadci gaara loogu dejiyey caamkii aynu soo maray ee wadci keliya afraadan kala duwan kuma dhacaya aanu ahayn kani waxa weeye lafdigan unbaa wuxuu ka dhaxeeyaa laba macnoo kala duwan labada macno kala duwanna kana waa lagu idlaaqaa kana waa lagu idlaaqaa markaasaa wuxuu imanayaa iyadoo dee inta la idlaaqay aan la garanahayn ma labadan macno kala duwan kooda uu maanta looga jeedo inuu macnahan yahay iyo inuu macnahan yahay taasna ijmaalkuu kaba imanaya wadalika kalqarci qarcigiiba weeye lafdiga qarci horaan u soo maray horena waxaan u soo sheegnay xagga markaan eegno luqo ahaan qaafta in la fadxiyo qarci la ydhaah oo bal maalan in waxaa kaloo iyadana luqada dee bannaan oo luqo labaad ah in qaafta la damiyo qurci la ydhaaho haddii qarci la ydhaaho sida falsin oo kale quro ayaa lagu jamciyaa sida falsinba fulus loogu jamciyo bal maalan aqurcna waa loogu jamcin karaa haddii dee iyada waxa weeyaan qurci la yidhaahna aqraa sida quflin iyo aqfaal oo kale waa lagu jamciyaa quruudana way wadaagsadaan bal maalan lafdigaa qarci yaqacu waa dhacaya cala alxaydi xaydku ku dhacaya wa cala duhri duhrigana wuu ku dhacaya ujeeddadu luqada markaan eegno waa lafdi mushtaraga labadan macnoba waa leeyahay xaydkana waa la yidhaah duhrigana waa la yidhaah laakiin markan uu xayd la odhanayo wadci gaaraa loogu isticmaalaa dee wadci labaadna duhriga waa loo isticmaalaa haddaba qowlkii ilaahay dee walmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu oo kale aayaddanun markan eegno xaydna dee waaba lagu fasiray hoose a'immada qaarkood xanafiye xanaabilo qowlkoodba weeye duhrina waa lagu fasiray sida maaliki iyo shaaficiye qowlkoodu uu yahay waxaa taa keenayna lafdigani luqada xaydna waa u yimaadaa duhrina waa u yimaadaa maxal ijtihaad bay markaa noqotay kii looga jeeday caddaynteed markaa faftaqara wuxuu u baahday ila albayaani caddayn la caddeeyo ayuu u baahdo ujeeddadu markan ilaahay yidhi yatarabasna bianfusina alaaata quruu ma aha labadiiba kuma wada dhici karo mid ahaan unbuu noqonayaa waxan ay ku ciddo tirsanayaan kii dee haddaba markaas imika halkan loo jeedayna lafdiga aayadda inooguma sugna inooguma cadda waana maxal markaa ijtihaad bay noqotay tacyiinkiisa iyo taxdiidkiisu aymadna iyagoo bal markaa umuuro dee kala duwan ictibaariyo uga laabmay ayay qoloba mid maanta halkan ay la raajax noqotay kuwa duhri la raajax noqday iyo kuwa xayd laba raajax noqdayba markaasaa muftaqar ilbayaani wax caddeeyo u baahday yadnata marka maxay noqonaysaa waxyaalaha kale ijmaalku uu ka yimaada maxaa ka mida mushtaragii mushtaraguna kolley in badan isay raajax yeelaan laa cumuuma lahu oo labadii lafti mar keliya uma wada isticmaali karno waa macno kolley dee mid ahaan baa lagu fasiraya kii lagu fasiraya ayaan markaa caddayn u baahan bayaan iyo caddayn faslun wa minhaa waxaa kaba mid ah oo waxaa kaba mida ujeeddadu awjuhdii ijmaalka an yakuuna lafdu lafdigu inuu yahay mawduucan mid loo dejiyey lijumlatin macluuma jumlo macluuma ujeeddadu cibaaradan ama lafdigani macnihiisu waa wax la garanayo oo wax macluuma ayaa lafdigan loo isticmaalaa loo dejiyaa marka macnihiisu waa cadi oo wax macluuma ilaa laakina anahu isaga dakhalahaa waxa galay ama jumladaa galay istinaaun waa soo reebid wax laga soo reebayoo majhuulun aan isagu mustanihii aanu majhuul u yahay ama aan la garanahayn wadalika ka qowlihi tacaala uxilat lakum bahiimat اlancaami ila ma yutlى calaykum gayra muxili sayd ilaahay wuxu uhi uxilat waa laydin baneeyey xalaal baa laydinka dhigay lakum idinka bahiimat اlancaami xoolaha dee bahiimada ancaamta oo xoolaha la dhaqdo waa geeli iyo adhigii iyo lo-diyo ancaam waa jumladii waa halku uga jeeday waa wax macluuma oo la garanayo waan garanaynaa taas ma qarsoona waa wax mubayan ah ama dee cad laakiin maxaa ka dambeeya ilaa maa yutlaa waxa la aqriyayo calaykum korkiina un mooye oo waxyaalaha dee korkiina la aqri ee laydiin sheegi doono iyagu bahiimadiiba kaba mida intaasu mooyaane wixii kale waa idin xalaal taas dhan hayra muxili sayd idinkoon ugaadhsiga dee markaa muxrimiinta tin aan banaysan inta hayra muxili sayd ujeedadeeda kuma jirto ama misaalka wuxuu soo qaatay jumladii macluumka ahayd waa bahiimatlancaam maanta ancaamtii waa la garanaya istifihii majhuulka ahaana waa ilaa maa yutlaa calaykum oo lama odhan dee waxaa iyo waxaas mooyaane nooca caynkaasa mooyaane intii kalea idin xalaala waxa laydinku dul aqreeya ayaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala marka maxay noqotay iyadoo markii hore mustadee waxaa mustataa minhu macluum uu ahaa marka wax majhuula laga soo reebo ee qadarkii lasoo reebay aan la garanahayn kii markii hore macluumkaana jaaladiibaa dib u gaadhaysa inay waxa weeyaan ka markaa bannaan iyo ka aan bannaanayn imaka halkan kuma kala cadda inta laga soo reebaye intaan laga soo reebayni meeshii nooguma kala caddo markaa mustasnaamidihii majhuulka noqday wuxuu markaa dib ugu laabmayaa oo jahaaladiina ay gaadhaysaa kii mustataaminug ahaayo ee in kastaaba waxay u suubataa inuu noqdo mustatihii uu noqdo ilaa la fasiro marka wuxu uhi sheekhu fa inahu qad saara wuxuu noqday bal maalan qowlkaa ilaahay mujmalan mujmal buu noqday oo bahiimadii ancaamka inta ka bannaan iyo inta aan ka bannaanayn imbaka aayaddan intaa inooguma cadda oo wax caddayni halkaa lama socoto muxuu mujmalu kuba noqday waa bimaa dakhalahu wixii galay ee min alistinaai istinahan majhuulkaa oo macnaa waxa weya jumladaas madkuuradaa mid kas qayb kastoo kaba midi waxa suurtagala inuu noqdo kii makhsuuska ahaa ama kii mustanaha inuu noqdo taas baa adigu suurtagalah laakiin maxaa fasiray ee aayaadka kuba xiga uun waatay ilaahay xurimat calaykum almaytatu markaasna waxaa la socday qayb dee maytaduna waa bahiimadii ancaamtiiyo wixii kaleba way soo gelayaane madiixadii iyo munkhaniqadii iyo mawquudadii iyo umuuraha iyadna aayaddaasna aayaadka ugu horreeya suuratu maaida kaba mid ahayde intanun kaba dambaysay ayaa ilaahay inooguma bayaamiyey qaybtan aan bannaanayn taas baa fasirtay oo bayaamisay laakiin haddaan tafsiirkaasi jirin ee qaybtan markaa lasoo reebay iyo qaybta halkii ku hadhsan dee iyadana mustasnaa minhugii ee dee xalaasha ah may kala caddayn oo cibaaradani markaa istifahad majhuulkee yimi guud ahaanba jumladii horena wuxuu ka dhigay mid mujmala halkan abu isxaaq shiraasi wuxuu yidhaha sharaxiisa kuba yidhaah arrinkan oo kale taasi asal bay u tahay xagga marka la eego xisaabta iyo axkaamta oo macnaa waxa weeyaan wax majhuula haddii wax macluuma loo idaafeeyo wax majhuula wax macluuma loo idaafeeyo ama san lagu idaafiya soo reebitaankan laga soo reebay ha noqoto shay macluuma wax majhuula laga soo reebay ama isagoo kii macluumkaa la raaciyey un haba noqotee waxaa arrintu ay noqonaysaa dhammaanba majhuul bay wada noqonayaan oo mihaal ahaan wuxuu ka soo qaadaa hadduu yidhaaho baled shaksi wax iibinaya bictuka dee markaa dee bictuka hada shaya bialfin wa shay waxaan waxaan kaaga iibiyey ama dee bictu markaa hada shaya bikawaa shayga waxaan kaaga iibiyey kun iyo wax uu yidhaaho kunkii waa wax macluumuu ahaa laakiin wax majhuulaa la raaciyey samantiina waa ka wada mid marka maxay isu wada rogaysaa wixii lagu iibiyeyba inuu markaa majhuul noqdo wixiiba dee jahaaladii wada gaadho oo kunkii isagu macluum ahaa idaafadan wax majhuula loo idaafeeyey ayaa waxay ka wada dhigaysaa dhammaanba waxaan la garanayn bay kaba dhigaysaa soo reebitaanka wax aan la garanayn lagaba soo reebay aan markaa halkaa ku caddayn haddaan la caddayn wixii laga soo reebay ee markii hore macluumka ahaana jahaaladii baa wada gaadhaysoo majhuul buu noqonaya marka wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala wmin hada اlmacna macnahan waxaa kaa mid ah macnahu imika inoo wadayna wuxuu ahaa waa almujmal bidukhuuli اlistinaaءi اlmajhuul kaas baa macnaan hayna wixii mujmal kuba noqday istina majhuul oo galay mujmal kuba noqday haddaba kaa waxa kaba mida isaguna oo la midoo baab ka noqonaya alcumuumu cumuumkii idaa culima haddii la ogaado anahu makhsuusun inuu yahay mid wax laga soo reebo ama la takhsiisiyey la khaas yeelay walam yuclam aan la ogeyn ma khusa minhu wixii laga soo reebay aan la garanahayn fahaada kaasna aydan sida dee suurada hore ee istinaha majhuulkii marka uu yimaadaba jumladii ay majhuul u noqonaysay ayaa kana marka cumuum jiro ee cumuumkii wax laga soo reebo bal dariiq istina yaan loogaba soo reebin dariiqii istina baan nahaynaa dee kaas bayna cumuum wax laga soo reebun baabu ahaaye mujmalun mujmal buu noqonayaa oo ujeeddadiisu waxa weeye caamkii waynu soo maray cibaaro caam oo alfaadii cumuumkaa timi waxaa markaa la ogaaday oo la yidhi waxbaan xukumkaa la mid ah aan kula jirin oo xukumkaa caamkaa wax ka baxsan baa jira baa la yidhi laakiin wixii ka baxsanaa xukumkaa caamkaa ee laga soo reebayey lama caddayn marka muxuu noqonayaa caamkiiba si guud inuu majhuul u noqdo waayo qayb kasta oo afraadda uu caamkani shamlinayay kaba midi waxaa suurtagala kii lasoo reebay inuu yahay kii la khaas yeelay inuu yahay dee inta aanay caddaana oon kii la khaas yeelay iyo kii cumuumkii markaa xukunkiisii ku baaqi aanay kala caddaana arrinku wuxuu noqonayaa jahaala meeshii imanayso lama kala garanayo fahada ayضa mujmal lannahu shaniya laa yumkinu suurtagal ma aho ma suurtogelayso alcamalu camal bihi caamkii lagu camal falo qabla macrifati maa khusa minhu wixii laga khaas yeelay ee laga soo reebay garashada la garto horteed oo intaan taa la garan dee caamkii laguma camal fali karo bal markaa hadday tahay caam wax kale lagu khaas yeelay oo aan la garanayn intii lagu khaasdee intii wixii la khaas yeelay wuxuu yahay iyo hadduu yahay kaa isagu istina majhuuli uu kaba yimid dee jumlo la garanayo oo macluuma waa baab keliya isku tahay macnaa waxa weeyaan wixii markii hore macluumka ahaa waxaan laga soo reebay ama istitnaha looga soo reeba ama takhsiis kaleha looga soo reebay majhuulka ah ee aan la garanayn ayaa isagiina jahaaladii ayuu dib ugu noqonaysaayo majhuul bay isla wada noqonayaano markaa dee mujmalkuna waa ta aynu soo marray inuu yahay oo waxa aan lafdigiisa ama maqalka lafdigiisa la maqlo aan macnihii uu leeyahay la garanahayna u baahan bayaan kaa horena istitihii in la caddeeyo u baahan yahay khaaskuna dee isagana intii la khaas yeelay waxa ay tay in la caddeeyay markaa u baahanaysa markaa waa mujmal fasl wmin dalika ka waxaa kaba mida ayضane ujeeddadu waxyaalaha awjuhdii mujmalka waxaa kaba mida an yafcala inuu falo rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii yidhaahay ficlan ficil uu sameeyo yaxtamilu ixtimaalaya wajhayni laba waj ixtimaali ixtimaala waaxida ixtimaal keliya maaha ixtimaal kala raajixan oo midna uu yahay daahir midna uu yahay kii muawalka ahaayo taa daahirka lagu camal falayaa baynu soo maray ee camalkan ama ficilkan uu laba yimi ayaa wej laba wej baa dee suurtagala in loo sameeyo ficilkani uu dhaco labada wej ama labada xaalo ee ficilkan in loo sameeya ay suurtagal tahayna ma kala raajixnaa laftigu si siman ayuu labadoodiiba u wada ixtimaalaya meeshiina qariina ma jirto ama deliil ma jiro labadaa xaalo ama labadaa waj kii ficilka rasuulku uu kuba yimi caddaynayaana ma jirto markaa kaasna muxuu noqonayaa ijmaal baa meeshii imanayooo dee labadii wej midna gaar ahaantiisii looma deliishanayo looma xujaysanayo ficilkan yimi looma xujaysanayo ilaa la caddeeyo ama la helo wax caddaynaya bal wejkii ficilkani uba dhacay kolley markaa masaladan iyo taa ku xigtaba adugu ama dee misaalka labaad horeynu u soo marayoo caamka markii aan soo haynay ayaa waxaan soo aragnay waxyaalaha aan la- dee aan cumuum lahayn oo ficilku dee inaanu cumuum lahayn iyo waxyaalihii dee qadaaya laacyaan uu kaba soo cabiray iyaguna inaanay cumuum lahayn oo kolley dee wej keliyay u dhacayeen xaalo khaasay noqonaysay markaa inaan lafdiga wixii uu keenayay si guud aan loogu xujaysadeen baynu hore u soo marray ti buu soo celiyo wuxuu leeyahay ficilka caynkaasi kol hadduu laba weji ixtimaalayo dee talabaad marka la samaynayana ine labadii looma wada samayn karee ficilku cumuum ma lehe kolley xaalo ayuu sameeyey rasuulka ilaahay ama wejbuu u sameeyey wejkii labaad laakiin inoogama cadda mujmal buu noqonayaa oo labadii wej midna looma deliishanayo ilaa aan deliil kaloo khaarijiya helo oo inoo caddaynaya wejkii camalkani uu ahaa ama ficilkani uba dhacay maalan misaalku inoo sheegayna waa kan milu ma ruwiya أنه صلى الله عليه وسلم جمع في السفر فكل أحاديث halkaas de waa xaadiiث macruuf ahayd horena waynu u soo aragnay barhkood waxaana jirtay de inaan dee safarko waxyaalaha la jamciya waa salaadahan subaxa waxla lama jamciyo salaadaha kale weeye jamc taqdiim iyo jamc taakhiirna waaba jiraan axaadiista qaarkoodna waxaa kuba yimid صaxiixa kuba sugnayd rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaa safar dee uu degdegii uu ku jiray idaa jadda bihi sayr ama acjalahu sayr dee waxa weeyaan jamaca bayna salaatayn oo kale ama labadaas salaadood sida duhur iyo casar waa jamcin jiray lafqiyada qaarkood taqdiimun baaba kuba yimid laakiin taakhiirna waxay noogu yimi way jiraan laakiin waxaa xadiiثyadaa kuba sugan safar marka uu ku jiro waa intan intuu ugaba jeedaa أنه جمع في السفر سفر dhexdii inuu saلاad جaمciyu isu geeyey hadee waaba dee waxyaalaha laba wariyey فهuوa lafdigan سفر مجمل مجمل weeye لأنه يجuز waxa banaan أن يkuna ذلika waa waktigaa ama jamcintiisa uu salaada jamciyey fii safarin طawiilin safar dheer inay ahayd baa suurtagala aw fii safarin qasiirin safar gaaban inay ahaydna waa suurtagalo ujeeddada waxa weeyaan marka inaan eegin awqaado kala duwan jamcigii rasuulku inuu dhacay haddii xadiidka ku timaado rasuulka ilaahay isagoo safar ku jiruu salaad jamciyey wuxuu waa ficil dee labadii safar mid ahaan buu noqonayaa safar dheerna waa noqon karaa safar gaabanna waa noqon karaa laakiin labadii safar kol haddaanay cibaaradan kii uu ahaa aanay noogu caddayn wax inoo fasirayo deliil kalena aynaan helin oo safarkaasu ah inoo caddeeyo dambal kolley maka deliil waa la helibe taasi maxay keenaysaa ficilka caynkani mujmal buu noqonayaayo jamcin safar dheer la jamciyona looma deliishanayo jamcin safar gaaban la jamciyona looma deliishanayo dee midkoodna ka kale kama awlaysna lafdiguna cumuum muu lahaynoo cumuum ficilkii ma keenahayn taas weeye marka waxay arrinta u baahanaysaa wax caddeeya ama deliil kale oo safarkaasi ku ahay noo caddeeya dabal markaa kolleyna haddaan waxa weeyaan umuuraha qaarkood yar eegno iyo rasuulka ilaahay dee siica ficiladiisii oo kale dee waatay a'immada qaarkood kuwa xambaaraan sida ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo inay afar buruud markay socdaan gaabin jireen oo kale salaada oy jamcin jireen safarkii dheeraa inay kuwa xambaaraan oo taa deliil kaba dhigaan wakadalika sidaasoo kale waxaa idaa qadaa hadduu xukmiyo rasuulka ilaahay fii caynin cayn waa qadiyo cayneed oo taxtamilu ixtimaalaysa marka la eego xukunkiisaasi xaalayni laba xaalood oo dee xaaladna waa wejna way u dhici kartaa wej labaadna arrinkani waa noqon karaa laakiin ixtimaalkaasi ixtimaalan waaxidan ixtimaal keliya uu ixtimaalayo macnaa waxa weeyaan mid midkood ka mudan ka raajaxsan oon idhaahdo kanbaa daahira ama qariinadani inoo caddaysay ma jirto haddii taasi ay jirto daahirkaan ku camal falayna ka kale waan iskaga tagnaa xaalada labaad haddii wax dee taa ku xambaarayo taa inay ujeeddadu ahayd caddaynaya aynaan helin laakiin marka aanay taasi jirin labadii xaalaba ay u siman yihiin tanna ay noqon karto tanna ay noqon karto wax kala raajax yeelayaana aanay jirin wadalika wahuwa mitlu an yurwa waaba se bal miaal ahaan weeye haddii laba wariyo أن رجلا أفطر إنه أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة رسولك إلهي كفارة وأمري bal lafdigani hadduu soo arooro weeye kolley dee ne macnotaa ka duwan baaba deetan hayna ay tahay mihaalkan buu inoo sheegayaa nin baaba meesha xadiidka inoogu soo aroortay nin baa soomkiisii jebiyey iyaday rabadaan tahay wixii uu soomka ku jebiyey xadiidka kuma sugna ama cibaarada markaas bal hadday sadin soo aroorto markaa maxay ixtimaalaysaa iftaarkaasi inuu jimaaciyo wuu ixtimaali inuu akl iyo shurb iyo waxa yahayna waa ixtimaalaya laakiin lafdigan aftara kol hadduu kanna waa ixtimaalaya kanna waa ixtimaalaya mid kastaaba soom uu jebiyaa marka midkood aynu dee matalan qariino ama xaalo la socoto oo dee inoo caddaynaysa in kaa looga jeedina ma jirto marka labadoodii ma kala raajixsanaanayo dee midkoodka kale kagama mudna marka kanna xaaladanna looma xujaysanayo wayo xaaladana looma xujaysanayo daliil kalea la doonaya lafdigii mujmal buu noqonaya inoo fasira faamarahu nabiyu sala allahu alay waslm bilkafaarati taas oo kale mujmalun mujmal bay noqon sababtuna liannahu yajuusu waxa bannaan an yakuuna aftara bijimaaci iftaarkani inuu jimaac ahaa waa suurtagal wayajuusu waxa bannaana an yakuuna aftara biaklin inuu cunid uu cunay ku afurayna waa suurtagal labadii ixtimaalna waa ixtimaal waaxida haddaanay qolooyin culimada ka mid oo taa ku tegayna waa baab tanqiixulmanaad tan aan kuba jirna mahayeynay lafdigana caama ay leeyihiin ma aha waxa weeyaan balba haddaba markaas mid cibaaradna cumuuma laha marka waxa ay tahay dee midkood oo loo dariishadaa iyada meeshii ma imanayso lafdigu waa mujmal kii kale kama mudna falajud ma banaana xamluhu xambaaritaankiisa calaa axadimaa labadaa xaala ama labadaa macno mid ahaan laguma fasiro duuna alaakhari kii kale duunki ilaa bidaliilin daliilin loo helo mooye dee kollay daliilna waa inoo caddeeyey oo iftaarka ninkani inuu jimaac ahaayo waa ta saxiixaynba iyo kayrkood baa inoogu sugan tahay ninku markii uu rasuulka ilaahay u yimi isagoo le waan halaagsamay rasuulka ilaahay markuu weydiiyey salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uhi maxaa ku halaagay inuu ku yidhi e waqactu ahlii fii ramadaan hawe anoo sooman baan ehelkaygii u tegay buu yidhi marka arrinkani wuxuu ahaa kafaarada rasuulka ilaahay amray jimaac ayaa iftaarkii ahaa daliilkaa khaarijiga ama ina tusee waxay ujeeddadu tahay hadday cibaaro sidan timaado oo kale oo labadaa xaalo wada ixtimaalaysaa midkoodka kale aanu kaba mudnayn wax qariinaah ama waxa weeyaan ama daliilo khaarijiyoo inuu raajax yeelaa mid ahaani uu jiro iyada gaar ahaanteedii lafdigii mujmal buu noqday mujmalkana xukunkiisu waa in laga joogsado ilaa wixii looga jeeday ay caddaanayso looga joogsado taas buu noqonayaayo dee bal markaa markaa tani waa mujmaloo midna looma xujaysanayo labadii xaalo xaggii nisaacee la isku haystayna daliil uma noqonayso iyo masaladii la iskuba khilaafsanaa daliil uma noqonayso bal maalan dee xagga culimmada horeynu u soo maray oo kollay dee saa aymo lafdiga ninkuu dee soo arooray kolley kitaabkii horean ku soo maray isagoo dee maalan aada u gubanayo murugaysan oo laabtiisii garaacayo rasuulka ilaahay kule waan halaagsamay buu u yimi markaasaa rasuulka ilaahay kafaaradii u sheegay aimada dee markay tanqiixulmanaad waxyaalahan dee la odhan lahaa waa awsaaf ciladii bal maalan xukumkan keentay ama iftaarkan keentay inuu dee waxa weeyaan bal meesha nin acraabiya ahaa inuu isagoo aada u murugaysan yimi iyo waxyaalaha meesha way kaba saareenoo waxay ku koobeenuun ciladu inay hadwey qaacan ee sifaadkii kale ee meesha iman lahaa madkhal sifaad dardiya unbay kaba dhigeen aimada qaarkoodba way ziyaadiyeenunoo halkii wixii khusuustii bal maalan wiqaacay meesha kaba saareen oo iftaar guud ahaan ayay ka dhigeen cilada inuu yahay oo dee haddii uu ruuxu xataa wuxuu cunay soomkiisa kuma jebiyey isagoo u bareedhay dee waxay yidhaahaan waaba dee soomkiisii kafaaradii baa laguba yeelanaya marka taasi kama iman lafdigu ay xujaysteen waa iyadoo bal maalan xadiidkaa kaleu ahaaye halkii ay qolooyinkan kale tanqiixulmanaadka awsaaftii ay saareen aan meesha ay lahaayeen ciladii madkhalkuma lahaa ayay iyaguna waxa weeyaan oo ay markaa wax googooyeen googooyeen ilaa ay wasfi keliya reebeen ayay iyagu guud ahaan way ziyaadiyeen oo halkii wiqaacii bay xukumkii guud ama arrintii kale guud ee iftaarkii ahayd unbay ka dhigeen xukumkani inuu yahay mid kuba xidhan ee laakiin bal lafdigan hadduu inoo yimaadu leeyahy lafdi mujmaluu noqonaya bayaan buu u baahanya maantana bayaankii kaa waan haynaa yaa wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala faadiru wujuuhu waa wujuuhdan dhowr wej buu inoo sheegay marka lafdigan shay mucayana aan loo dejin ee wax yar iyo wax badanba u ixtimaalaya waa lafdiga xaq oo kale iyo bal maalan marka lafdigii mushtaraga isna alfaadii mushtaraga ahayd marka wax macluuma isita majhuuli uu galo ama caam dee afraaddiisu ay iska macluum ahayd wax laga soo reebo aan la caddayn wax aan la caddayn lagama soo reebo iyo suurada inoogu dambayso xaggii ficilka rasuulku inaanu cumuum laha inaynu horeba u soo marray aanu bal maalan ah ama qadaaya alacyaan ama qadaaya alaxwaal inaan iyadna cumuum aanay lahayn ee haddii ay timaado dee ay u baahan tahay labadii weji ay ixtimaalaysay in wax caddeeyo wejkii uu ficilkani uba dhacay umuurahaasu imaka inoo sheegu uhi awjuhdaasi waa awjuh ijmaal waa meelaha ijmaalku kaba yimaado haddaba wuxu uhi fahadi lwujuh wujuuda aan soo sheegnay laa yakhtalifu isma khilaafayo almadhabu bal madhabka shaafici marka ay noqoto fii ijmaaliha inay tahay mid mujmala oo ay dee ijmaalkeeda madhabkii waa ku wada sugay ujeeddadu culimmadii madhabta markan eegno intaa uu inoo soo tariyey waa waxyaale meelaha ijmaalku kaba yimaado marka aan bayaan loo helinna mujmal bay noqonayaan aan gaar ahaanteedii loo xujaysanahayn sharaxiisana arrin yar muhimuu ku baraarujiyaayo arrintu ay tahay dee markaan aan leenahay lafdiga mujmalkaa looma xujaysanayo in kollay laba qaybood bay noqonoo midna waa masaa-isha tafsiilkeedii oo masaladii oo lasii caddeeyo dee qaybaheedii iyo waxyaalo midna waa masaladii si guud iyo dee jumladeedii guud bal maalan waatuu xaqahu haddaan iraa yowma xasaadi markay noqoto zakada qadarka kaba baxaya iyo nisaabkii iyo umuuraha caynkaasi tafsiil almasaa'il bay noqon haddaan eegno meeshii xaq inuu jiro xasaadka maalintaa dee ama zaracii kaba imanaya wixii la beertay marka la goosto ka waajibaya oo xaq meesha jira inuu jiro oo dee cid maalan taas oo kalena macno guud buu noqonayaa marka waxyaalaha macnaha guud ah dee in xaq meeshii jiro waa loo xujaysanayaa oo de waa laakiin tafsiilkii masaa-isha iyo xaqan sii caddaynteedii jinsigiisu muxuu yahay qadarkiisu muxuu yahay intee la bixinaya intee laga bixinaya waxyaalaha caynkaasa waa tafsiilkii masaa-isha oo lafdigu markuu mujmaliyo looma xujaysanayo laakiin macnaha guud bal maalan bahiimadii ancaamtu inay guud xalaal tahay oo laynoo baneeyey waxa weeye aayaddii uxilat lakum bahiimat lancaam waa macnihii jumlada ahayo waa loo xujaysan laakiin markay noqoto koladii istihn majhuulkii istihani uu galay weli intaan dee meelaha kalena aynaan gaadhin markay noqoto tafsiilkii kanaa xalaal iyo kanaan bannaanayn iyo kanaa bannaan oo kale halkan qadarka ma garanayno waa taa mid loo xujaysanaya ma markaa waxa ay tahay markay tafsiilkii noqoto dee masaa-isha tafsiilkeedii lama xujaysanayo weeye ee jumlada guud oo ah meesha inay wax saasi jiraan xukum saasi jiraan ean markaa dee duuduuban oon kala baxsanayn oon afraaddiisi iyo jinsigiisa iyo qadarkiisa iyo waxyaalahaasna aan la qaadqaadin oon la kala qaadqaadin taas iyada waa wax dee laba qaadan karo oo loo xujaysan karo laakiin waa xaggii tafsiilkii masaa-isha looma xujaysanayo waftiqaari haddaba laa yakhtalifu lmadhabu fii ijmaaliha waiftiqaariha iyo banaanida ay ubaahanta ay u baahan tahay ila albayaani caddayn faslun bal intaasi waa inihii uu lahaa madhab ahaan markaan eegno ijmaalkuna waa ka yimaadaa xagga marka la eegana khilaaf kuma sugno waxyaalahaasi inta aan la caddaynayn daliil caddaynaya la helin inay mujmal tahay oo markaa ijmaalkiina ay kaba imanayso in laga joogsado camalfalkii gaar ahaan loogu camalfali lahaa ilaa bal wixii looga jeeday ay caddaato daliil kala caddeeyo intaasi waa intaa hore halkan wuxuu inooga bilaabmayaa dee casharka dambe aynoo badankiisu aynooguma imane alfaado iyo cibaaraad aimada qaarkood ama culimmada qaarkood ay yidhaaheen waa mujmal kunana ay yidhaaheen iyagu mujmal maaho iyada xagga in ijmaal ama uu ku sugan yahay laysku khilaafsan yahay oo wuxu uhi wakhtalaafu waa iskhilaafay almadhabu madhabku fii alfaadin alfaad buu isku khilaafay alfaadda maha alfaadda nafteeda waa fii ijmaali alfaadin weeye alfaad ijmaalkeeda inay mujmal tahay iyo inaanay mujmal ahayn baa xaggii madhabkii khilaaf jira fa minha alfaadda waxaa ka mid ah qowluhu tacaala waaxala allahu albayca waxarama alriba ilaahay qowlkiisa uu yidhi bayca ilaahay uu banneeyey ribadana waa xarimay faqaala wuxuu yidhi qaa'ilka halkan inooguma sugnaa qaa'ilku waa imaamkii shaafici weeye radia allahu tacaala canhu wa ardaahu isaga labadan qowlba dee ay nooguma sugantay sida axkaamu lqur'aankan uu leeyahay kolley isagu ururintiisa ma lahayn bayhaqi baa ka soo ururiyey kutubtiisa ee waana kan madbuucah oo kale risaalada meelo kala duwan bay arrinka uu ku soo qaadaa ee um iyo kayrkiina hadalku waa kuma sugan yahay ee bal maalan waxaa qowl laba qowl buu leeyaho faqaala wuxuu uhi fii axadi alqowlayni labada qowl mid ahaan huwa qowlkan ilaahay axala allahu lbayca waxarama alriba mujmalun mujmal weeye khaasaad waaye لأنه, لأنه إلahay قاaل وuxuu hi وحرم الربا والربا رibadu هuوa زiياadaة waa زiياadة xaggii luqada laydhaah وma min baycin beec ma jiro ilaa oo uu jiro wa fiihi beecaa dhexdiisa ziyaadatun ee ruuxuu ribxi buu doonaya kol hadduu wax iibinayo waxa ku beereen buu leeyahy beec kastaba ziyaadadii waa laga helayaa waqad axala allahu lbeyca ilaahay beeciina wuu baneeyey waxarama aribaa ribadiina waa xarimay ribadii haddaan ziyaado un ku fasirnay intaan bal bayaankii axaadiida iyo rasuulka ilaahay ama sunuu inoo caddeeyey aan la helin oo laydhaah waa waxay ziyaada ku sugan tahay dee beeciina ay ziyaada ku sugan tahay halkaas baa ijmaal kaba imanayaayo qofta qara wuxuu u baahday ilaa bayaani maa kii caddayntii yoxilu bannaan mima kii yaxrumina kana ziyaada way ku sugantahe kana ziyaada way ku sugantahe wixii caddaa ama mee xalaashaha in laga caddeeyo mima yaxrumu wixii xaaraamta ahaa bal markaa taasi waa qowl waan ku soo laabmi doonaa qowlka labaadaan gaadho wa qaala wuxuu ihi shaafici fi lqowli اhaani qowlka labaad laysa bimujmalin qowlkan ilaahay yihi waa xalla allahu lbayca intaa weeye qaradku eh mujmal ma aha waa caam waa lafdi caama caamkana waxaynu soo maray dee inaanu ijmaal jirin xataa marka la khaas yeelo inaanay mujmal ahayne macnihiisu uu cad yahay wa huwa alasaxu waana qowlka sixada badan ama qowlka saxiixa ah lianna albeeca beeci macquulu fi luqati xagga luqada waa wax la yaqaan inay lafdigaa hore waxaan ku soo tacriifinay xaggan mujmalka maa laa yucqalu macnaahu min lafdii buu ahaa waa waxaan lafdigiisan maqalka la maqlo aan macnihii uu lahaa aan lagaba garanayn beeci laakiin waa la garanaya faxumila waxaa lagu xambaaray cala alcumuumi wax alla wixii beec lagu magacaabayo oo dhan baa lagu xambaaray waaxala allahu lbayca ilaa fiima khasahu daliilu wixii daliil khaas yeelo mooyeen bal meesha laba qowl baa jira kolley oo shaafici waa kan noogaba soo naqliya culimo kalena waa laba qowl ay leeyihiin bal markaa midi waxa weeye oo qowlkan hore xanafiyada qaarkood iyo shaaficiyiyo maalikiya ama xanaabilaba waa qowl ay leeyihiin lafdigu inuu mujmal yahay xagga ijmaalku ugaba imanayaana axalla allahu lbayca beyci baa mujmala ay leeyihiin waxay leeyihiin cibaaradan ah ama dee waxarama ariba arriba waa ziyaado ayay luqadii noqotaa bal sunnihii baa inoo fasiray waxyaala ay kaba timaado beyca naftiisana ziyaadadii way ku sugan tahay qolooyinkii luqadan u ehelka ahaana waa kuwan iyagu lahaaba inama albeycu milu riba beec iyo ribadu waa isku mid oo waa xaggii luqada tana ziyaada ku sugan kana ziyaada ku sugan wax farqiga udhexeeya ma jiro waa kuwa lahaa qolooyinkii luqada uhelkaa de marka kole dee halkana ziyaada ay ku sugantahay halkana ziyaada ay ku sugan tahay meeshii maxaa imanaysa ziyaadadu markay bannaan tahay iyo markii aanay bannaanayn ayaan la kala saarahayn oo cibaaradan aan cadayni inoogu sugnayn ziyaada goormay bannaan tahay oo dee markan beecii ay markaa iyo goormay ziyaadadu xaaraam noqonaysaa tiibaa isku jirta oo qadarkii aan bannaanayn ee ziyaadada ahaa iyo qadarkii bannaanaa ee ziyaadada ahaa ayaan halkan ku kala soocnayn kol haddaanay kala soocnayn markaa mujmal bay noqonaysaa u baahan tafsiir iyo in la caddeeyo bal taas waa qowl shaaficiyada bacdigood baa leh de waana qowl shaaficiba wataan aragno xanafiyada barhkoodna waa qowlkood culimada xanafiyada oo dee kala duwana ibnulhumaam iyo ay kaga mid yihiin xanaabilada barhkoodna waa qowlkood weeye xagga wejka ijmaalkana waa ta aan caddaynay ama cibaaradan kale lafdigan albeec markaan eegno ashan ku suganna cahdiye maahay waa ashaa dee istiqraaqa keenaysa markaa waa lafdi caam ahoo wax kastoo beec lagu magacaabo ayaa lafdigan inoo dee waxa weeyaan uu shamlinaya bal maalan markaa maxaa dhacay uun sunnihii ayaa caddaysay oo waxyaalo aan dee bannaanayn oo beecyada beecyada qaarkoodii ah ayay ka soo reebtay marka wuxuun buu noqonayaa caamkaynu soo maray ee horeba kitaabkaan ugu soo aragna caamka marka la khaas yeelo inuu macnihiisii dee uu markaa aanu majaasna noqon ahayn ee uu xaqiiqo uun uu yahay mujmalna aanu noqonayne intaa laga soo reebay mooye intii kale loo xujaysanayo marka wuxubay noqonaysaa waa caam makhsuusa unbuu noqon wixii dee suurooyinkii beeca kaba baxaye laakiin lafti mujmala ma aha bal waana qowlka deeda raajixa asax buu kaba cabiray sharxiisa qowlka saxiixa ayuu kaba cabiraa sababtuna waxa weeye dee tacriifkii horeynu mujmalka kuba soo maray ee ahaa maa laa yucqalu macnaahu min lafdi halkan maba taalo beec waxa la yidhaaha luqa ahaan waa wax macruufa waa wax la yaqaano lafdigaa markii la maqlayna waa la garanayaa arrinku waxa weeyaanuun ee meelaha qaarkood ayaa sunnuhu ama dee buyuuc aan toosnayn oon sharcigeennu aanu banaynayn beec haba ahaatee oo laga soo reebay baa jirta wixii intaa aan ahayna beecii waa loo xujaysanaya marka waxay noqonaysaa lafdigii beec kase waan u xujaysanaynaa oo kaa aan laga soo reebay ahayd amaa qowlka hore waxay ahayd inaynaan uga xujaysan ilaa bal maalan waxa cad iyo waxa kale dee laynoo kala cadeeyo aan lafdigii la xujaysan oo beec xalaalnimadkii aan loo xujaysan sababta ay dee mujmalka u yidhaahayna waa taa uu inoo soo sheegay bal markaa taasi waa suuro oo waxay noqonaysaa qowlka raajixi muxuu noqonaya ilaahay qowlkiisa waa xalla lahu اlbayca maaha mujmal ee waa lafdi caam ah takhsiisna meelaha qaarkood sunnaha ayaa inoo cadayso waa inoogu yimi bal umuuro kaloo iyadana dee barhkood ay sheegteen ijmaalkeeda laakiin aan mujmal ahayn ayaa inoo dambeeya waa umuuro bal maalan khilaafkood ama iyada wixii hore ee khilaaf inoomuu gelin ee ijmaal inay tahay ama mujmal ay tahay waa kaa yidhi xagga madhab ahaan horta wax iskhilaafoo kuba sugnaama jirto kolleyna umuuraha kale casharka kan ka dambeeya inoogu sii caddaan doonaan wallah subxana wa tacala aclam فصل ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية منها أي مما اختلف المذهب في إجماله waxyaalihii bal culimmadu ay ama barhkood isku khilaafeen xagga ijmaalkiisa iyo ijmaal la'aantiisa inuu mujmal yahay iyo inaanu mujmal ahay inuu wax mubayan yahay waxaa kaba mid ah alaayaatu aayaadkii allatii aayaadkaasoo dukira la sheegay fiiha aayaadka dhexdeeda iyadoo dee axkaam iyo waxa weeye ama la isfarayo axkaam loo tiirinayo alasmaau asmaadii asharciyatu sharciga ahayd la sheegay waxaan bal kuba jirnaa umuuro bacdigood ay ku yidhaaheen waa mujmal laakiin sida raajixa ah ama saxiixa ay tahay inaan iyadu ahayn mujmaleh dee lagu xambaarayo uun bal maalan macaanideedu adigu ay caddahay oo marka la eego tacbiirka ay kuba timi iyo lafdiga ay kuba caddahay waxaanan kitaabka xaggiisii hore ku soo aragnay iyadoo kutubtii horena aan soo aragnay welibana ay dee had iyo goor madkhal iyo ay ugaba dhigaan kutubtan usuul fiqiga markay qaybinayeen kalaamka iyo qaybihiisa markay u qaybiyeen kalaamkii xaqiiqo iyo majaas inuu leeyahay xaqiiqadiina waxaan soo aragnay inay saddex qaybood kaba dhigeen xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa curfiya iyo xaqiiqa sharciya xaqiiqa sharciyana waa alfaadahan dee markii horena luqada macno ku lahaa laakiin sharcigu macnahoodii hore aanu ku baaqi yeelina macno kale oon kii hore ay luqada ku lahaayeen aan ahayn xataa kii macno dee isaguna qayb ka mida haba noqdee uu shareecadii ay kuba idlaaqday uu isticmaashay safxadii saddex iyo afartan ee kitaabkan ka mid ahayna waan soo aragnay safxada inteeda badanba umuurahaas ama safxadaasi ay ku tacalluqsanayd halkan noo imanayaana isagoo dee bastisan baynu halkaa kuba soo maray waxaana arrintaasi ay ahayd dee barhkood inay sheegteen alfaadahan aan arkayna salaad iyo soom iyo xajba leh aynu naqaano dee waxyaa shareecadii wixii ba loogu isticmaalayay ama lafdigan marka maqallo wixii loogaba jeeday inay barhkood yidhaaheen luqadii bay baaqi ku tahay luqadii sideedii oo lagama soo naqlin waxa soo kordhay ee macnihii ay luqada ku lahayd ka siyaadsanna waa idaafaadun shareecadu ama shardi ahaan ay ugu soo kordhisayeen isagii kaba mid ahayna waa wax idaafaad lagu soo biiriyey uun ee macnaha ay leeyihiin waa macnihii luqada oo ujeeddadu wax alfaadahan kaba mid oo macnihii ay luqada lahaayeen laga soo naqliyey oo macno kale loo soo naqliyey ma jirto waa xaqiiqo luqawiyun baaba jirta bal ciddii lahayd qowlkaas iyo waxa ka i bal markaa umuuraha hadal intaa ka badsan baan soo aragnay haddaba waa qolooyinka iyagu ku tegayey inaan alfaadaha wax macnahoodii laga soo naqliyey aanu jirin ee macnahoodii hore loo isticmaalayo macaanidee sharci ahaan loo soo naqliyo xaqiiqa sharciya loo yidhaahna aanay jirin taas baa kollay xaggooda uu hadalkani kaba yimi iyo lafdigii mujmal buu noqonayaa oo dee macnihii luqadii ahayd kollay wax ka duwan ayaaba imika halkan isticmaalku noqday oo lafdigii mujmal buu noqonaya kuwaasaa hadalku kaba yimi bal jawaabtana waan arki doonnaa iyadoo jawaabta inteeda badan iyo waxaa hadalka basdigiisu safxada aan idiin tilmaamay ee kitaabka ka mid ahayd ee safxada saddex iyo afartan uu inoogu soo horreeyey markii uu aynu ku soo jirnay kalaamka iyo qaybihiisa iyo si taqsiimiyaadkiisii marka wuxuu idhi alfaadaha alatii dukira fiiha alasmaa sharciya wahiya qowluhu tacaala وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت معنى وحويان والصلاة دي يا الزكاة دي يا صومك يا حجك ألفاظها سوية لغة انتبه luqa ahaan iyo kelim luqa ahaan waa wax ku soo arooray oo macnay ku lahaayeen salaadana ducaa luqadii lama odhanayay zakaduna waa annama iyo ziyaada ayuunbaabay ahayd zakadu agtooda soomkuna imsaak wax laga afhaysto ama laga joogsado ayuunbaaba imsa ay soom u odhanayeen xajkana qasad wax loo qasto xujuuna ziba zibraqaani lmuzacfara macnaa waxa weeyaan wax qasad wax loo qastun baabay luqada ku lahayd laakiin markan ilaahay yidhi wa aqiimu salaata wa aatu zakaata dee luqadii uun wax loo jeeda maahee waa alfaadahan macnaha ay ku yeesheen sharciga fa min asxaabina marka asxaabteenna waxaa kaba mid ah marka intan maahee waxaa meesha kuu imanaya cibaaro kasta ama lafdi kastoo xagga sharcigana musame iyo macno ku leh luqadana macnaha macno ka duwan lahaa taas baa meeshan imanayso ciddii halkan intan aan aragnay ijmaalkooda sheegatay meelahaasoo dhanna ijmaalkeeday sheeganayaan marka asxaabteennii waxaa ka mida buuhi ku yidhi iyo caamatun hayru mujmala alfaadahani mujmal maaha ee caam weeye oo ujeeddadu waxa ay tahay lafdigan macnihiisii luqadii ahayd ee asalaad kiiba maaha tafsiirkan dambe sharciga marka hore waxay kuba dhacaysaaye ducadii iyo imsaagii iyo qasadkii iyo waxyaalihii baa macnahoodu yahay fatuxmalu salaatu salaadii waxaa lagu xambaaraya calaa kulli ducaain duco kastaa lagu xambaari wa sawmu soomkiina calaa kulli imsaakin imsaak kastaa lagu xambaaraya walxaju xajkiina calaa kulli qasdin qasad kastaa lagu xambaari oo ujeeddadu qasad kastao macnihii qasadkii unbuu leeyahy ilaa maa qaama daliilu wixii isagu uu ku yimaada daliilku uun mooye calayhi isaga korkii oo macnaa calayhisa cibaaro kaleu sharaxiisa ku lahaa ilaa maa akhrajahu daliilu haddii daliil uu saaro qasadadii qaarkood ama ducooyinkii qaarkood oo kale ama imsaaka qaybo ka mida daliil saaro dee sax daliilkii baa la raacaya haddii kale se macnaha caamka aha waa macnihii asalkaa buu uga jeedaa luqada uu ku lahaa baa lafdigan yahay wa haadihi dariiqa qolooyinka saa yidhi eele waxa weeyaan alfaaduhu macnahoodii luqadii bay baaqi ku yihiin laguna xambaarayaa dariiqatu man waa dad dariiqadood qaala ku qowlay ama ciddii tidhi dariiqadeed weeye laysa fi lasmaa'i shay-un manquulun asmaada ka mid ma aha shay-un shay manquulun ay can macaaniha luqawiya ilaa macaani sharciya macaanideedii luqawiga ahayd laga soo naqliyey oo macaani kaloo sharciya lagu idlaaqay ashyaada kumaba jirto ee waxay leeyihiin uun macnihii luqadii unbaaba jira waxyaalahan kale bal matalan salaadii oo kale hadday adduca ahayd rukuuc iyo sujuud iyo qiyaam iyo ictidaal iyo waxyaalahaas soo kordhay umuurahaasoo dhammi waxay leeyihiinun waa shuruud iyo axkaam wixii luqada loogu dejiyey kelimadan loogu geynayo on ka mid ahaynba lafdigani wixii uu keenaya aan ka mid ahayn oo waxay la mid tahay leeyihin sida dahaaradii oo kale weysadii ee salaadii waatanoo waa xukum ama shardi ay leedahay salaadiina ka mid maaha oo waxa weeyaan dee lafdigii salaada kuma jirto umuurahan waa taasay leeyihin xajkii oo kale waa qasadkaa loo qasdayo makaankaas bay leeyihiin ama dawaafkan iyo sacyigan iyo umuurahan oo kale waa sharaa'id uun qasadkii yeeshay oo shareicadii ay ku soo biirisay ee laakiin aan xaqiiqadii ka mid ahayn musamihiisii aan kaba mid ahayn haddaba qolooyinka taa iyagu yidhi ayay dariiqadooda tahay oo ah lafdigani markuu yimaado in macnaha hore laguma xambaarayo markaasna waxa ay tahay uun haddii dee ducadu ay ahayd ama dee qasad dhammaantii la odhanayo qasad maksuusa lagaba dhigay waa haddii daliil keeno un bay leeyihin wa minhum culimada waxaa kaa mida man qaala ku yidhi hiya alfaadahan musamo sharciyana leh musamo lugawiyana lihi mujmalatun bayaan bay u baahan yihiin oo horta waa mujmal sababtu lianna almuraada biha waxaa looga jeedaa macaanin macaani weeye laa yadullu aanu ina tusayn allafdu lafdigu luqa ahaan markaan eegno calayha macaanidaas korkeeda fi luqati xagga luqada aanu inagu tusahayn wainamaa tucrafu wainamaa tucrafu wuxun baaba la garanayaa macaanidaas min jihati sharci sharciga jihadiisa lagaba garanaya waftaqara markaa wuxuu u baahday lafdigaasi ila albayaani caddayn la caddeeyo bal qolooyinkan dee waxaa hadalkooda keenayna isaga inoo sheegi doonee culimmada qaar baa waana ta uu maanta halkan raajax yeelaya ka dhigaya lafdigani intaan bayaan jirin een xaggii shareecada laynooga caddayn mujmal buu noqonayaa oo maalan ilaahay qowlkiisa wa aqiimu asalaata wa aatu zakaata dee maanta bayaankeedii waan haynaa rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisii iyo ficilkiisii inoogu caddeeyo salaadii oo bayaankii baa yaalayo waxay salaadi ahayd sakadiina dee ilaahayna subxaana wa tacaala qaybo sa masaarifteedii isagaaba inoo caddeeyey waxyaalaha ay kaba baxaysa iyo qadarka baxaya umuurahaasna waa tan sunnadu inoo caddaysay oo bayaankeedii waan haynaa xajka iyo soomkuna saasoo kale weeye bal markaa qolooyinkanle waa mujmal inta aan bayaankaasi iman intaan caddayni jirin lafdigan salaad dee macnihii uu luqada ku lahaa ma laha macno kaleu yeeshay sakaadna waa saasoo kaleo macno kale ayuu yeeshay waa macnaha sharciga haddaba inta aan bayaan iyo caddayni jirin lafdigii mujmal buu noqonaya waxaan u baahan yahay cid bal markaa caddayn laynoo caddeeyo dee caddayntana way dhacdo horta maanta mujmal maaha ee waxa weeyaan lafdigani marka aan bayaan jirin marka aan bayaan laba soco ayuu mujmal leeya ayuu mujmal yahay bay leeyihin oo dee maha luqadii wixii loo yaqaano ducadiiya laguma xambaarayo soomkiina imsaaq dhammaantii laguma xambaarayo waa imsaaq maksuusa ayuu noqday waa wax u baahan bayaan uma baahan waana qolooyin kale dee xaqiiqo sharciya jirtaba biqowlihi caza wajalla waatuu xaqahu yowma xasaadih sida qowlkii ilaahan shalay soo aragnay ee rabbi yidhi zaracaas idiin baxay